aayaadkii faraha badnaa ee sheekhu inoogu soo qaatay sugidda sifooyinka iyo tilmaamaha kala gedisan ee ilaahay uu isugu sheegay kitaabkiisa qur-aanka ah wa qowluhu ilaahay odhaahdiisina waa soo gashay hadalkii hore wasbir lixukmi rabbika fa innaka biacyunina aayadahan saddexdaah ee soo socda waxau sheekhu usoo qaatay sugid la sugayo ilaahay inuu laba indhood oo isaga u cunama oo kuwa aan khalqigoo kale ahayn inuu ilaahay leeyahay marka ilaahay wuxuu uhi wasbir sabir lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabir maxaa yeelay fa innaka adigu biacyunina midaanu indhaha ku hayno ayaa tahay oo lagu ilaalinayo oo lagu eegayo indhaha iyaga oo indhahaanu kugu haynaaye sabir baa ilaahay yidhi oo xukunka ilaahay ku sabir sabirku waxaa la yidhaahdaa xabisid oo qofku markaas wax xidho xagga sharcigana waxa weeye inuu qofku wixii wanaag ahaayee la faray inuu ku sabro oo daacada ilaahay iyo wixii uu faraya inuu ku sabro uu sameeyo inuu wixii macaasi ahaa ee loo diidayna inuu ka sabro uu ka adkaysto wixii aqdaar ah ee ilaahay uu ku qadarayna ee qadihiis iyo qadarkiisana inuu ku sabro oo iyadana aanu cadhoonin kana xumaanin waa halkay culimadu yidhahdaan sabrun calaa taacati illahi wa sabrun can macsiyati illahi wa sabrun calaa aqdaari illahi almu'lima sabirku saddexdaas ayuu u qeybsamaa xukunkuna kowni iyo sharci ayuu u qeybsamaa midi waa xukun sharciga xukunka sharcigaahina waa waxaa ilaahay uu farayo iyo waxaa ilaahay uu diidayo maxaa yeelay ilaahay nebigiisa wax badan buu faray wax badanna waa u diiday waxyaalo uu qadarayna waa jireen marka waxaa la faraya ama loo diidaya waxaa la yidhaha xukun sharciya baa la yidhahdaa waxaa loo qadaray iyadana waxaa la yidhahdaa xukun kowni ah masalan marka ilaahay leeyahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzilak maa unsila ilayka min rabbik rasuulow gaarsii wixii rabbigaa lagaaga soo dejiyey wadcu ilaa sabiili rabbika ugu yeedh dadka jidhka rabbiga xaggiisa waa awaamir waaweyn oo ilaahay uu farayo waa xukun sharci ah waxyaalaha loo diiday layihi walaa takun min almushrikiina ha ka mid noqonin mushrikiinta lain ashragta layaxbatanna camaluk haddaad ilaahay u shariig yeesha camalkaagu waa buri doona waxyaalaha markaas loo diiday na waa saas oo kale marka waxyaalaha la faray iyo waxyaalaha loo diiday waa xukun sharci ah oo ay tahay inuu markaa ku sabro oo sabirkeeduna waa maxay waa inuu wixii la farayna ku sabro uu sameeyaa wixii loo diidayna waa inuu ka dheeraada ayuu ka fogaadaa axkaamta qadarigaahina waxa weeye waxaa qofka markaas ku imanaya ee ilaahay uu u qadaray nebiga waxyaalo fara badan baa ku iman jira oo dhib baa tolkii kaga iman jiray mid hadal iyo mid ficil ayaa ku imanayey oo isagoo sujuudsan oo kacbada agteeda ku sujuudsan ayay markaa intay uu soo qaadeen ayay dusha kaga tuureen markii uu daayif tegey isagoo dadka ugu baaqaya markaas ilaahay diintiisa waa tii jawaabtoodu noqotay markaa intay diidaan weliba inay subahadoodii wax margaradkoodii kusoo sallidaan oo ay markaa dhagxanyeeyaan waa qadar waxyaaluhu ilaahay markaas u qadaray weeye nebiguna waa ku sabray marka awaamirtii ilaahay oo wuxuu ilaahay farayna waa fuliyey wuxuu ilaahay u diidayna waa ka dheeraaday aqdaartii ilaahayna markaas iyadana iyo xukunkiisii waa ku sabray isagoo weliba og inay caaqibada iyo cidhibta isagu leeyahay haddaba sabirka ilaahay wuxuu yidhi ku sabir lixukmi rabbika ku sabir fa innaka biacyuninaa adigu waxaad tahay mid la ilaaliyey oo lagu ilaalinayo oo lagu dhowrayo indhahayaga macnaha isha ayaanu kugu haynaa oo indhahaanu kugu haynaa oo indhahayaga ayaa kula jire ku sabir ayay ka dhigan tahay ayadda wuxuu u soo qaatay markaas ilaahay inuu indha leeyahay oo indha isaga u cunama uu leeyahay ayuu inoogu soo qaatay waana asifaat addaatiya alkhabariya baa la yidhaha waa sifaadka ilaahay leeyahay ee daatiga macnaha ilaahay kama suulin kana suuli maayo inuu ku sifaysnaado indho waana khabarioo dee ilaahay baa inooga warramay rasuulkiisa maxameda baa inooga warramay inuu ilaahay laba indhood leeyahayna halkan waa la jamciyey oo tacdiim iyo weyneyn uu ilaahay markaa waisweyneynayo ayuu u jamciyey waxayna tusinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan bukhaari iyo muslimna waa labada kitaab ee ku soo xiga kitaabka ilaahay isagoo nebigu inooga warramaya dajaal oo ilaahnimo sheegan doona oo waxyaalo badanoo markaa dadka uu ku qaldayo wataa wuxuu sheegay waxyaalaha lagu garanayo wuxuu yidhi waxaa ku garan doontaan inaanu rabbigii aan ahayn inahu acwarulcayni ilyumna isha midig ayuu la-yahay buuli oo waxaa dajaal cawar loo yidhi macnaha rabbigiin ma cawarna isagu laakiin masiixu dajaal isha midig ayuu la-yahay oo aada mooddaa weliba xabad cinaba oo soo baxsan ayaad mooddaa marka halkaa xadiidkaa wuxuu ku caddaynayaa nebigu in ilaahay uu leeyahay laba indhood oo indhaha bini aadmiga iyo khalqigiisa aan la mid ahayn isaga u cunama ayuu leeyahay oo u sugan jamacan ilaahay uu jamciyo biacyunina indhaha iyaga uu yidhina sidaynu horeba usoo marray waa weyneyn ilaahay nafdiisa uu weyneynayo ama maya jamac waxa ugu yar laba sidaa xadiidkuba uu laba indhood ugu sheegay markaa sidaas ayaynu u sugaynaayo weecin mayno oo diidi mayno oo takhalqigana kala mid dhigi mayno kayfiye iyo qaabna u samayn mayno halkana hi biacyunina annagoo indhaha kugu hayna bimar-an minnaaba in badanoo salafa ka sugnaatay annaga oo ku arkayna oo ku eegayna oo ku ilaalinayna ku sabir macnaha miyaanay ta'wiil iyo weecin markaas aan weecinnay weecintii aan diidaynay miyaanay ahayn maya oo macnaha luqada carbeed ayaa saa keenaya xataa luqooyinka kale ayaa saa keenaya oo haddii iminka daahirkeeda laga fa innaka biacyun adigu indhahyagii baad ku sugantay macnaha inuu wiilka markaas iyo isha gudaheeda markaas uu ku sugan yahay ayaa daahirkeedu tilmaamaya sidaana cid ka fahmaysaay ma jirto haddaad tidhaahdo iminka uu qofku idhaahdo alaabtaa isha iigu hay macnaheedu ma aha intaad soo qaadda halkan dhexgeliyo deetana labada xirribood saa ugu qabo ma aha ee waa ii eegun weeye yacni ishaan ku hayi intii waxaasi dhacayeen o dhan ishaan ku hayi macnaheedu maaha inaad markaa halan ku qabatee manaa waan eegayi wey fa innaka biacyunina markaas ay luqada carbeed iyo luqo weliba ay keenayso waxa weeye adigoo ilaalintayada iyo dhowridayada iyo la socodkayaga ku sugan aan kula soconno ku sabir xunka rabbiga wasbir sabir lixukmi rabbika rabbiga ku sabir fa innaka adigu biacyunina waxaa tahay mid lagu fiirinayo oo lagu eegayo oo lagu ilaalinayo biacyunina indhaha iyaga mid lagu ilaalinayo o lagu eegayaa tahay sabir oo dulqaada ayaa ilaahay leeyahay wa qowluhu ayaa isaguna soo galay hadalkii hore waxamalnaahu waxaan ku qaadnay nebiyullaahi nuux calaa daati alwaaxin doon looxyo iyo wadusurin masaabiir u saaxiiba tajrii taasoo socan biacyunina eegidda aan indhaha iyaga ku eegayno ee aan ku ilaalinayno ku soconaysaa jazaan ayadoo lagaga abaalinayo nimankii kaanahaa kufira mid laga gaaloobay nebigii laga gaaloobay iyadoo abaalmarin looga dhigay aayaddanna wuxuu usoo qaatay un sidii aayaddii hore sugidda ilaahay indhihiisa inuu laba indhood leeyahay oo isaga u cunnama sugitaankeedabuu aayaddanna usoo qaatay arrinta ay ka hadlaysaana waxa weeye markii nebiyullaahi nuux tolkii u baaqayey muddo sagaal boqol iyo konton sannadood ah ee ay beeniyeen ee uu kii weynaa iyo kii yaraa mid walba eegay ee ay gaalnimo isku raaceen waa kii habaaray oo inuu fiifankooda ilaahay gooyo waa kii u bariyey yidhi haddaad daysan marka haddaan tafiirtooda eegina faajir unbay dhalayaan haddaad daysana ilaahay oo addoommadaada ayay kaa lubin doonaan waa kii isagana la faray inuu doon samaysto oo ilaahay uu ku tacliimiyey doon inuu samaysto dabeetana markuu doondii samaystay ee layidhi wax kasta oo noolihiiyo mid labiyo midda dig ka saar ilaahay waa kii yidhi fafataxnaa abwaaba samaa'i bimaayin munhamir wafajarna alarda cuyuuna dabeetana samadana ilaahay biyo ayuu ka furay dhulkiina ilaahay biyo ayuu ka soo dilaaciyey faltaqa almaau calaa amrin qad qudir biyihii markaa samada ka soo dhacayey iyo kuwii markaa dhulka ka soo baxayey ayaa sidaa ku kulmay sidaasaa lagu qarqiyey taa qisadaasa markaa ilaahay aayadda uu kaga hadlayaa uu leeyahay waxaanu ku qaadnay nebiyullaahi nuux iyo dadkii la socdayba calaa daati alwaaxin wa dusur calaa safiinatin doon ayaan ku qaadnay baa ilaahay yidhi laga sameeyey looxyo iyo masaabiir laysugu qabtay oo ilaahay uu ku ilhaamiyey u baray oo uu ku sameeyey markaa ilaahay ilaalintiisa iyo cinaayadiisa wasnaci lfulka biacyunina wa waxyina waxaad ku samaysaa malili doonta adoo markaa indhahayaga ku sugan oo aanu ku dhowrayno oanu ku ilaalinayno oo aan kuu waxyoonayno oo aan kugu ilhaaminayno sida aada u samaynayso markii dabeetana biyihiisa ay ula kulmeen ee la fulay buuhi tajriib waa soconaysa addoontaasi biacyunina indhahayaga yacni ayagoo indhahayaguna la saaxiibsan yihiin xagga aragtida xagga ilaalinta xagga cinaayada iyadoo ay kula saaxiibsan yihiin oo ay ilaalinayaan oy dhowrayaan bay soconaysay marka aayaddanna aayaddii hore ayuunbay la mid tahay waxaanay sugaysaa ilaahay inuu indha leeyahay jamaca la jamcinayaana dee ilaahay sida marka ahlusunna waljamaaca ay qabaan xadiidkii nebiguna sheegayay laba indhood buu leeyahay wuxuu jamcinayu jamaca uga dhigay waa weyneyn uu naftiisa weyneynayo waxamalnaahu waxaanu ku qaadnay nabiyullaahi nuux iyo ciddii la jirtay calaa daati alwaaxin mid doon looxiya u saaxiiba wadusurin iyo masaabiirtii laysugu qabanayay tajriib doontaas soo soconaysa biacyunina yacnii araggayaga aan indhaha ku arkayno een ku ilaalinayno een ku hayno ku soconaysaa jazaa-an markaa nimankaa waa la qarqiyey oo waa la hafiyey maxaa loo hafiyey jazaa-an abaalmarin nimankii laga abaalmarinayo oo loo abaalgudayo kaana haday ku fira mid gaaloobay kii laga gaaloobay ayaa markaa halaagooda iyo baabi'intooda ayaa looga dhigayey ama nimankaana kafar haddii luqada haddii aqiradaa la akhriyana ciddii gaalowday ayaa jaza iyo abaalmarin looga dhigay ama yacni qarqintooda waxaa abaalmarin looga dhigay oo markaa ducadiisii laga aqbalay niman kaana kufir nebigii ahaa nuux ee laga gaaloobay wa qowluhu ayaa isaguna hadalkii hore soo galay waalqaytu calayka maxabata minii walitusnaca calaa cayni ilaahay wuxu uhi isagoo nebiyullaahi muuse ka hadlaya wa alqaytu waxaan riday oo aan ku tuuray calayka korkaaga maxabatan maxabo iyo kalgacayl iyo jacayl minii aniga iga ahaaday maxaanan markaa jacaylkaa dushaada u dhigay walitusnaca lituxabba usoo qadar si laguu jeclaado iyo walitusnaca calaa cayni si lagugu rabeeyo ishayda iyo eeg aragtidayda iyo ilaalintayda iyo ka warhayntayda si lagugu rabeeyo darteed ayaan markaa maxabada iyo kalgacaylka ugu tuuray aayaddan ilaahay ayadana sidaas si leeg waxa wayana inoogu shugayaa ilaahay inuu indha leeyahay markaa nebiyullaahi muuse ayuu weliba ilaahay kaga hadlayaa waxa uu leeyahay waxaan korkaaga riday oo aan korkaaga yeelay jacayl xaggayga ka ahaaday aniga ayaa ku jeclaaday jacayl markaa aan ku jeclaaday baan korkaaga yeelay jacayl ay markaa dadku ku jeclaadaanna korkaaga ayaan yeelay oo labada macnoba isma diidayaan ilaahay baa jacaylkiisii uu jeclaaday markaa korkiisa yeelay taas ayaa sababtay markaa dadka oo dhammina inay jeclaadaan axabbahu llahu waxababahu ilaa khalqihi wuxuu ibnu cabbaas yidhi ilaahay baa jeclaaday khalqigiisana waa jeclaysiiyey maxaa yeelay qofka ilaahay jeclaado dee dadkuna waa jeclaanaya waayo saynu xadiidkii saxiixaaba ku soo tilmaamaynay ilaahay markuu addoon jeclaado malakul jibriil buu u sheegaa malakul jibriil ow ilaahay qofkaas u jeclaaday adiguna jeclow malaa'igta ayuu markaas isaguna ka dhex dhawaaqa kadib ayaa deetana qabuul iyo aqbalid iyo ogolaansho dhulka loogu soo dejiyaa nebiyullaahi muusena waxa uu ahaa kaa ilaahay uu jeclaaday dabeetana dadka uu jeclaysiiyey waxaana ka mid a dee ciddii lagala ordayey ee fircoon iyo reerkiisa ahayd ayaa markii ay arkeen jeclaaday oo waa tii islaantiisi lahayd laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada hadilina waxaa laga yaabaa inuu inanfaco ama aan ilmo ka dhigin waa jacaylka ilaahay dushiisa saaray sababtiisa ayaa iyaduna ku jeclaatay markaa maxabadaasaan korkaaga saaray baa ilaahay yidhi si laguu jeclaado oo dadku kuu jeclaadaan walitusnaca calaa cayni iyo in lagugu tarbiyadeeyo oo lagugu koriyo eegidda aan indhaha ishayda kugu eegayo ee aan kugu ilaalinayo ee aan kugu dhowrayo haddaba sanciga asalkiisa waxaa la yidhaha shayga in sifo gaara laga dhigo masalan xadiid iyo waxbaad soo qaadaysaa dheri baad ka dhigaysaa loox baad soo qaadaysaa albaabaad ka dhigaysaa yacni sanaacadu waa farsamada noocaas ah shay walbana samcayntiisu waa hadba siduu yahay masalan guri baan sanciyey macnaa waan dhisay bay ka dhigan tahay sancaynta bini aadmin la sanceeyaana ee ilaahay leeyahay walitusnaca calaa cayni in lagugu sanceeyo ishayda iyo aragtidayda iyo dhowridda aan ku dhowrayo iyo ilaalinta aan ku ilaalinayo ayaduna waxay ka dhigan tahay tarbiyadii jireed iyo caqliyeed in lagu sameeyo lagu sanceeyo lagu tarbiyeeyo lagu kobciyo mid jidheed iyo mid caqliyeedba nebiyullaahi muusena ilaahay ishiisa iyo aragtidiisa iyo ilaalintiisa ayaa lagu tarbiyadeeyey waxa inamada reer banu israa'iil loo laynayey wuxuu ahaa isaga awgii oo go-aankaa waxaa loo qaatay in inamada le markii faaliyayaashu ay u sheegeen inuu ilmo ka dhalan doono reer banu israa'iil milkigiisa tegsiiya ayaa wuxuu xukumay in ilmo inan kastoo ay dhalaan la dilo bal hadda ilaahay awooddiisa bal u fiirso kii xukunkaa loo gaadhay awgii ee waxaasoo inana loo dilayey ayaa ilaahay wuxuu qadaray in isagii gacmihiisii uu ku soo koriyo oo aqalkiisii uu ku soo koriyo ayaa ilaahay u qadaray sida ilaahay awooddiisu intay leeg tahay sida aanu bini aadmi waxba u ogeyn hooyadii dhashay ayaa markaa waxaa la yidhi markaad u cabsato sanduuq ku rid sanduuqaa dabeetana ku tuur webiga ku tuur ayaa la yidhi badda ku tuur baa la yidhi hana cabsanin hana murugoonin waanu kuu soo celin doonaa baa ilaahay yidhi waliba mursaliintana waanu ka mid dhigi doonaa haddaanay qof muuminadahoo ilaahay rumaysan aanay ahayn suurtagal may noqoteen ilmaheeda intay ku riddo sanduuq sanduuqaasoo keli aanay uma oggolaateen haddana sanduuq intay sii qaado inay deetana badda kusii tuurto baddii bay ku tuurta yaa lagala ordayaa fircawn baa lagala ordayaa ilaahay wuxuu qadaray inay markaa laag yar ama kili yaroo soo geli jiray inuu sanduuqun markaa soo socdo dabeetana uu soo gala fircoonkii lagala ordayay badda loogu tuurayay ee ujeeddada keligii ilaalintiisa iyo ka oradkiisa waxaase ilmaan loo leynayay dabeetana markii ay arkeen ilaa ilaahay baa kalgacaylkiisii dulligay oo dadkala jecaysiiye laa taqtuluu casaa an yanfacana natakidu walada islaantii baa tihi may may kan wayn anfici doonaaye haynaga dilina maxaa haddana ilaalintii ilaahay ay keentay iyo ilkuhayntiisii inuu naas jiqi waayo walaashii oo dusha kala socotay oo raad guraysay inay u timaaddo dabeetana ay tidhaahdo ma idinka warramaa cala ahli beyti yakfuruunahu lakum wahum lahu naasixuun qolaa ehlubeyda ma idin tusiyaayo ilmahan idiin kafaalo qaato oo yacni isagana u nasteexaynaya haabay yidhaahdeen naas kale inuu jaqana ilaahay baa u diiday faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxsan dabeetana waxaan u soo celinay baa ilahi hooyadii si ay isheedu u qabowsato aanay u murugoonin ayadii baa markaa lagu soo celiyay ayadaa ilmaheedii naaskii jaqsisay iyadoo masaariifdana uu siinayo fircoon adaufiirsa waxaa meeshaa ka dhacay waxaasoo dhanna waxaa keenay ilaalinta ilaahay ilaalinayey iyo inuu isagu maamulka iyo talada inuu leeyahay bini aadmina aanu waxba ka ogeyn oo aanu kulahayn marka wuxuu ilaha yidhi wa alqaytu calayka waxaan riday nabiyullaahi muusa korkaaga maxabatan minii kalgacayl xaggayga ka ahday baan korkaaga saaro anaa ku jeclaaday lituxaba si lagu jeclaado walitusnaca calaa cayni iyo in lagugu tarbiyadeeyo lagugu koriyo lagugu kobciyo calaa cayni ishayda korkeeda macnaha maxaa laga wadaa isha gudaheeda ayaa markaas ilaahay gelinayay ma aha eh waxa weeye eegidayda aan ishayda markaa kugu eegayo iyo ilaalinta aan ku ilaalinayo si laguu koriyo oo laguu kobciyo awgeed marka ifraadintana daba ishii mid laga dhigay waxaa la yidhaahdaa mufradka haddii la idaafeeyo caam buu yani wuu camima wixii ilaahay u sugnaaday ee labada indhood ahaa ayuu markaa ku dhacaya mufradkani litusna calaa cayni si labadayda indhood lagugu samceeyo oo lagugu tarbidayo ayay noqonaysaa jamaciina waataynu ka soo jawaabnayoo ama yacni jamac biacyunina tajrii biacyunina iyo fa inaka biacyunina macnaha jamac inta ugu yaray waa laba iyo maya waxa ilaahay sidaa u leeyahay nafdiisa ayaa ilaahay u weyneynayaa marka aayaadka waxaynu ka qaadanaynaa iyo xadiidka saxiixa ay bukhaari muslim warinayaan ee aynu sheegnay ilaahay inuu leeyahay laba indhood oo diidi mayno oo weecin mayno oo qaab u samayn mayno oo kuwa khalqiga kala mid dhigi mayno ee waxaynu u sugaynaa ilaahay laba indhood oo isaga u cunama inuu ilaahay leeyahay wa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisiina hadalka hore ayuu soo galay ilaahay yihi qad samica allaahu ilaahay wuxuu maqlay qowla latii tii hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysay fii zawjiha ninkeeda ee watashtaki ila allahi ilaahay u ashtakoonaysay wallaahu ilaahayna yasmacu wuxuu maqlaya taxawurakumaa isku celcelinta hadalkay isku celcelinaysaan ina allaha ilaahayna samiicun mid wax kasta maqlo weeye basiirun oo wax kastana arka aayaddan iyo aayado kale oo soo socda waxa ilaahay ayagana inoogu sugayaa uu kaga hadlayaa oo sheekhu u soo qaatay labada sife ee maqal iyo arag ilaahay inuu waxna maqlo waxna arko oo sifo ka mida markaa sifooyinkiisa inay yihiin ayuu inoogu soo qaatay arrintan ay ka hadlaysa aayaddanna waxay ahayd sida mufasiriintu badidooda ay sheegeen xadiidna markaa fara badanna ay ku sugnaatay haweeney la odhan jiray khawla bintu thaclaba oo uu qabay nin saxaabiya aws ibnu saamit cubaadata bnu saamit ay walaala ahaayeen ayaa wuxuu ku yidhi anti calaya ka dahri ummi sida dhabarka hooyaday oo kale ayaad iga tahay xilligaana furiin buu ahaa arrinkaasi markaa rasuulka ayay u sheegtay arrinkaa iyo si uu ninkaasi u furay iyadoo carruur iyo ubad u haysa oo waxay leedahay carruurtaa haddii anigu aan hayana dee waan haynoo darxuman maayaan laakiin way gaajoonna waxaan siiyo uma hayo haddii uu isagu uu hayana dee waxbuu siina uguu shaqayn laakiin way dayacmi bay tidhi yacni cabasho fara badan markaasaa nebiguna lahaa anigu waxaan u arkayaa inaad ka xaaraan noqotay oo furiinkaasi u dhacay markaasay lahayd ilaahay ayaan arrinkayga u sheeganaya oon u ashtakoonaya ayay lahayd dabeetana iyadoo halkiiba fadhida ayaa dabeetana aayaadkan qur-aankahi ay soo degeen oo ilaahay leeyahay alla wuxuu maqlay ta kugula doodaysa arrinka ninkeeda ee ilaahay u ashtakoonaysa hadalkeeda ilaahay waa maqlay ilaahayna isku celcelintaa hadalka isku celcelinaysaan mid isagu maqli weeye ilaahayna ka wax kasta maqla wax kasta arkana weeye caaisha xadiidka saxiixa siduu tilmaamayey waxay tidhi waxaa sarreeyey ama waxaa mahad lahaaday ilaahi maqalkiisu u waasic noqday sawd oo dhan waxay tidhi waxaan ku sugnaa guriga dhinaciisa ruuxaa dumari hadalkaa ay nebiga lahayd barh baa iga qarsoomayey oo anigu hadalkeeda maan wada maqlaynin haddana ilaahay ayaa fowqa sabci samaawaad hadalkeedii ka maqlay oo ka soo jawaabay isla markiiba marka aayaddanna waxa uu sheekhu u soo qaatay sugid uu sugayo samci iyo maqal ilaahay markaa inuu wixii yacni sawda inuu maqlo ama ha fogaado ama ha qarsoonaado ilaahay mid maqlo wey maqalka ilaahay loo tirinayana waa laba qaybood maqal waxaa la maqlo oo maqlo oo bimacnaa sawdkaa inuu maqlo ah iyo maqal bimacnaa ajiibida oo ilaahay ciddii barida ee u yeedhatay inuu ajiibayo ducada uu ka aqbalayo kan haddaba codka maqlidiisa iyo haleelidiisa saddex qaybood baa loo qaybiyayo in hanjabaad ilaahay uga jeedo sida inoogu imi doonto am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajwahum ma waxay u malaynayeen inaan sirtooda iyo faqooda aanaan maqlaynin iyo aayadda kale inoo iman doonta qad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiir ilaahay waa maqlay kuwa yidhi hadalkooda ilaahay waa faqiir iyo in looga jeedo ayidaad ayana waa inoo iman doontaa inanii macakumaa asmacu wa araa nabiyullaahi muuse haaruun markuu ilaahay dirayey buu lahaa waa idinla jiraa waa maqlaya oo waa arkayaaye socda iyo in markaa looga jeedo ilaahay markaa socod iyo wax kastoo la yidhaahdo inuu maqlayo sida aayaddan aynu dul joogno oo kale qad samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla alatii tii hadalkeeda ruuxii dumarhayd hadalkeeda allatii taasoo tujaadiluka kugula doodi fii zawjihaa ninkeeda arrinkiisa oo watashtaki ila allahi ilaahay u ashtakoonaysaa wallaahu ilaahayna yasmacu wuxuu maqlayaa taxawurakuma isku celcelinta hadalka isku celinaysaa waa maqlaya ina allaha ilaahayna samiicun mid wax kasta maqla weeye basiirun wax kastana arko oon wax ka qarsooni aanay jirin wa qowluhu ayaa isra hadalkii hore soo galay laqad samica allaahu ilaahay wuxuu maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha ilaahay faqiirun mid faqiirahoo baahan oo kacay weeye wa naxnu anaguna aqniyaau kuwa maalqabeenna ah ayaanu nahay hadalkani saynu horeba u soo tilmaannay waa hadal nimankii edabta xumaa ee yuhuudda ahaa ay markaa khaaliqa ku aflagaadeeyeen markay maqleen ilaahay oo leh man da aladii yuqrid allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu yaa ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan oo ilaahay u labanlaabaa oo macnaheedu yahay qofkii ilaahay dartii wuxu bixiyaa sida amaahda loo soo celiyaabaa ilaahay uu markaas ugu labanlaabayaaoo maalinta qiyaamaa u siinaya uu ugu soo celinayaa isagoo sidaa macnuu yahay ayaa iyagu waxay ka dhigeen oo ay yidhaahdeen yaa muxamed ina rabbaka iftaqar rabbigaa waa faqiiray oo waa kacay waxaan una weydiisanayaa qardi iyo amaah oo annaga ayaa aqniye ah dabeetana aayaddana ilaahay soo dejiyey allah wuxuu maqlay hadalka kuwa yidhi ilaahay faqiir weeye annaguna aqniyaanu nahay hadalkooda ilaahay waa maqlay weliba waa hanjabaad ayaa looga jeedaa marka sifatu samci lilaah maqal ilaahay inuu leeyahay oo wax kasta oo la idhaahdo ama kola loo yidhah ama hoosa loo yidhah inuu maqlo ayayna tusinaysaa laqad samica allahu ilaahay wuxuu maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha faqiirun ilaahay mid faqiir oo baahan oo kacay weeye wanaxnu aqniyaau annaguna aqniyaanu tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira wa qowluhu ayaa isna soo galay hadalka ilaahay leeya am yaxsabuuna iska soo dhaafama waxay u malaynayaan ama annagu laa nasmacu inaanaan maqlaynin sirahum sirtooda inaanaan maqlaynin wanajwaahum iyo faqooda ma inaanaan maqlaynin ayay u haystaan balaa waa maqlaynaa wa rusulunaa rusushayaduna ladayhim agtooda ahaatay yegtubuuna waa qorayaan waxa ay ku hadlayaan ama ay odhanayaan waa qorayaan oo waa la socdaan ilaahay halkanna waxa iyadana sidaas si leeg oo inoogu soo qaatay ama aayaddan ila uu kaga hadlayaa ilaahay inuu maqlo wax kasta oo la siraysto ama lagu faqo fadlan wax kor loogu dhawaaqay iska daayo ilaahay wuxuu leeyay ma waxay u malaynayaan kuwaasi xumaanta samaynaya inaanaan maqlaynin sirahum wanajwaahum sirtu waxaa la yidhaahdaa waxa uu qofku saaxiibkii sir iyo hoos ugu sheego ee uu ku siraysto najwuhuna waa wuxuu qofku saaxiibkii kula faquu kula hadlo markaa faqaa sarreeya sirtaa hoosaysa labada waa waxaad markaa hoos ugu sheegtay oo inuu qariyo aada weliba kala ballantay laakiin najwuha waxaa ku faqdeenu weeyi nidaa oo markaa codka kor loogu qaado ah ayaa ka sii sarreeya ilaahay wuxuu leeyahay ma waxay u malaynayaan kuwaa markaa siraysanaya macsiday odhanaya ee ku faqaya inaanaan sirtooda iyo najwahooda aanaan maqlayn miyo haysabala waa maqlaynaa weliba maqalkaa waxa dheer wa rusulunaa ladayhim yaktubuun rususha markaas malaa'igta loo wakaashay acmaasha bini aadmiga inay qoraanna ee agtooda ahina hadalkaa waa ka qorayaan annaguna waa la socona malaa'igtaasina waa ka qoraysaa waa hanjabaad yacni waxaana iminka aayadda usoo qaatay sugid ilaahay inuu samiic yahay wax kasta maqlo wixii la siraysa iyo wixii lagu faqaba am yaxsabuuna bal ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annaa annagu laa nasmacu inaanaan maqlaynin sirahum waxay siraystaan wanajwaahum iyo faqooda ma inaanaan maqlaynin miyay u haystaan baa ilaahay leeyahay balaa waa maqlaynaa wa rusulunaa rusushayaduna ladayhim agtooda ad yegtubuuna waa qorayaan waxa ay ku hadlayaan ay siraysanayaan ee ay ku faqayaan wa qowluhu baa isla soo galay hadalka ilaahay yidhi innanii macakumaa asmacu wa araa nabiyullaahi muuse iyo haaruun baa ilahay kula hadlay u leeyay innanii anu macakumaa la jirhkiinna ayaanahay asmacu waa maqlayaa wa araa waana arkayaa aayaddan nebiyullaahi muuse iyo haaruun markuu dirayey ee fircoon uu dirayey ayaa alla wuxuu yidhi socda oo u taga weliba hadal dabacsan ku dhaha diinta ugu yeedha yacni inuu nagu xadgudbaa baan ka yaabaynaa markay yidhaahdeen ayaa ilaahay yidhi socda anugu baa ilaahay leeyahy waan idinla jiraa macakum la jirkiinna ayaanahay xagga ilaalinta iyo hiilinta iyo aydaadda ayaan idinkula jiraa asmacu waa maqlayaa waxa aad leedihiin waxa laydin odhanayo wa araa waa arkayaa idinka waa idin arkayaa ka laydiin diray waa arkayaa waxaad samaynaysaan waa arkaya waxa laydinku samaynayo waan arkayaa hadduu hadal idinkala hor yimaado hadduu ficil idinkala hor yimaado ilaahay waa maqlayaa waana arkayaa marka wadajirkiinna ayaanahay maciyada iyo la jirkaasa dee aayado badanba uu sheekhu inoogu keeni doono mid caama iyo mid khaasabay noqotaa ta caamkaahi waxa weeye xagga ogaanta iyo koobidda ilaahay uu koobay wa huwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo jirtaan ilaahay waa idinla jiraa xagga la socodka iyo xagga koobidda iyo ilaalinta weeye midna waa maciya khaasa oo ah ilaalinta iyo hiilinta iyo ayidaadda kalaa ina maciya rabbii sayhadiin iyo maa danuka biithnayni allahu haalisuhumaa maxaad u malaa in laba ilaahay ku saddex yahay dee ilaahay godka kulama jirin macnaheedu waxa weeye yani xagga ilaalinta iyo aydaadda iyo hilinta ayuu ilaahay inagula jiraa marka waa maciyaday khaaska ahayd baa looga jeedaa inani anugu macakumaa la jirkiina ayaanahay asmacu waa maqlaya wa araa waana arkaya marka ilaahay inuu wixii la yidhaana maqlayo wixii la sameeyana arkayo aynu aayadda ka qaadnay sifatu samci waalbasar wa qowluhu ayaa soo galay ilahay yidhi alam yaclam miyaanu ogeyn biana allaha yaraa ilaahay inuu arkayo ciddii nebiga xumaynaysay ee abujahl iyo la midka ahayd oo cumuumufasiriintu abujahl baaba looga jeedaa bay yidhaahdaane ayaa ilaahay leeyihi miyaanu ogeyn ilaahay inuu arkayo oo ilaahay uu la socdo miyaanu arkaynin miyaanu ogeyn ilaahay inuu arkayo ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa arأyta in kana calى اlhuda wamara bالtaqwى arأyta in kadaba watwl alam yaclam bana allaha yara miyaanu ogeyn halkaas waqti inaga dhacay wallahu aclam halkaa inoogu joogo